aad iyo aad ayaan u faraxsanahay saakay in amiin ambulance iyo wasaaradda waxbarashada aan sugu nimid xarunta wasaaradda waxbarashada maanta kulankeenna wuxuu ahaa kow horto amiin ambulance waan ognahay dhacdadii afar iyo tobankii oktoobar in shaqo weyn ay ka qabteen markay noqoto xagga gargaarka deg deg ah oo dad badan oo nafsadooda khatar ay ku jirtay ilaahay gacantooda iyo dadaalkooda laga yaaba inuu ku baajiyey nafsadooda ay ku badbaadeen annagana haddaan anoo ku hadlayo magaca xukuumadda iyo ma arkaysaa wasaaradda waxbarashadaba horta mahad weyn aan aan u celinaya arrintaas oo ma arkaysaa ay ka qayb qaateen laboo taasna waxaan ka barannay cashar oo aan rabnaa haddii ilaa yidhaahdo in maadaama aan ku noolnahay watan waddan ma arkaysaa khatarihiisa ay aad u badan yihiin aan rabno in ma arkaysaa keliya aanaan mar walba aan jawaab ka bixin markii wax dhacaan kadib laakiin aan rabno tallaabo inaan dhowr tallaabo inaan hore u qaadno oo aan samayno preparedness ama ka hortag marka arrinta khaasatan gargaarka deg deg ah oo maadaama aan annaga aan maamulno iskuulo badan oo mar walba caruur number aad u badan meesha ay joogaan laa samax allaahu ilaahay ma qadar haddii ay dhibaato dhacdo in si ma arkaysaa deg dega aan isaga kaashan karno annaga khaasatan wasaaradda waxbarashada arrintaas aadaan wacyigeenna oo kor uga qaadan yahay manhajka waxaan ku soo darnay sidii ardayda iyo macallimiinta iyo iskuulka oo idin looga wacyigelin lahaa haddii lacalla laa samx allahu ay khataro dhacaan sida ma arkaysaa waxaan looga loo loo gargaarka deg dega ah khaasatan loo samayn karo taasna waxaan rabnaa inaan si fiican isaga sii kaashanno oo aan ku darno haddii ilaa yidhahdo mustaqbalka soo socdo maalmo gaar ah oo iskuullada macallimiintooda o idil ardayda jaamacadaha iyo ma arkaysa macallimiinta jaamacadaha wax ka baro aan arrinta ku wacyigelino aan barno gebigood gargaarka deg dega ah si markaas iskuul walba mar walba uu u joogo qof arrintan ma arkaysaa ama dhowr qofood oo arrintan si fiican u fahansan oo xirfaddaasna leh oo haddii ma arkaysaa wax yaroo khatare ay yidhaahdaan wax qofka si deg dega loogu badbaadi kari lahaa waxaas garanayo ardaydana ma arkaysaa wacyigooda oo kor ugu dhisan yahay marka waa ku faraxsanahay amiin ma arkaysaa ambulance inaan ma arkaysaa heshiis aan maanta meeshan aan rabna haddii laa yidhahda inaan ku samaysano wasaaradda waxbarashada iyo iyo iyo amiin oo iskaashi ah kaasoo ma arkaysaa ambalanceka iyo iyo iyo iyo wasaaradda iyo khaasatan iskuulladeenna aan rabnay inaan ma arkaysaa arrintan servicekan ama khidmadan aad haysaan aan ka faaidaysan anigana xaggeenna hadii laa yihahdo waxalla wixii karaankeenna aan ka caawin karno markay noqoto staafkiinna oo khibradooda kor loo qaado ma arkaysaa tababarada oo xagga waxbarashada viewgeeda laga laga hagaajiyo ama aan aan taas idinkala shaqayno marka taas uu ku saabsan yahay heshiiskeenna maanta horta kani waxaa waaye waa kii ugu horreeyey waa heshiis isfahan wax la yidhaahdo ama ma arkaysaa document of understanding aa la yidhahdaa isfahanka marka wuxuu keenaa horta kow amiin hortii annaga haddii ma arkaysaa wadahadalla noo soo socday muddo dheer waxaa naga soo dhex galay arrintii oo dhacaysay afar iyo tobankii oktoobar laakiin ka hor u ahaa qorshahan inaan intaan isku imaanno aan heshiis isfahan aan samaysanno markaa detailska iyo heshiiska qaabka u noqonayo iyo sidaan u wada shaqaynayno kaas waxaan ka samaysanaynaa documenti kale oo markaas aan aan aan wada siixayna laakiin kan wuxuu ahaa isfahan inaan isku raacno horta ujeeddooyinka iyo principleska in ma arkaysa aan wada shaqayno ayagana ay ma arkaysaa servicekan iskuulladeenna haddii laa qadarlah ay wax ka dhacaan markiiba si deg deg ah ayna siinaayaan annaga ahmiyaad oo khaasatan iskuulladeenna ay siinaayaan annagana siyaabo gaar ahoo kale aan isaga warhaynayn wixii aan iska kaashanay marka heshiis oo iskaashi ah laakiin isfahana oo guud waayo horto dhacdo walba markay dhacaan waxbaa laga bartaa ya marka waxaa waaye haddee horto dhacdadii dhacday afar labaatanka oktoobar way naga soo dhex gashay laakiin ka horaa horta aan hawshan aan aan aan isla soo wadnay aan rabnay inaan aan amiin ambulance iyo annaga iskuulladeenna markii aan ku soo darnay manhajka sida loo handhalgaraynayo ama loo maaraynayo khataraha haddii lacalla ay ay wax ka dhacaan iskuullada aan maamulno oo number aad u badan oo ciyaal ay joogaan taasoo ay ka mid tahay ama waxbaa ku dhacay miina miina ku dhacday ama si kale ama iskuulkiia soo dumay ama waxaan rabnaa inaan aan ku wacyigelino ciyaalkii taas marka waa muhiim inaan ka fekerno qaabkii aan u heli lahaynay cid waxaan ayadana ma arkaysaa si khaas ah uga shaqaysa ama gargaarka deg dega ah ku mashquulsan marka waxaa wax muddo soo socday laakiin ma qadarmin in ma arkaysaa maanta ka hor arrintan aysan dhicin marka tii ka dhacday oktoobar labadii labadii dhacdo isku xigtay oo dhacdayna oo number aad u badan oo dad ah aan ka xunnahay in ay ku geeriyoodan ayadana way soo dedejisay oo waxaan waxaan kasii baranay in aan aan hore usii kaxayno waxaan
bismillahi raxmaan raxiim dhammaan idaacadaha kasoo qayb gala aad baa umahadsantihiin maadaama annaga xag aan dadka aan dhaqaalaha ugu badan ka helno amana caawiya amana taageera yihiin arday macallin iskuol iyo jaamacad haddana wasaaraddii ay mataqaanaa ay u helan tahay aad baan usoo dhoweynaynaa innagu waana runtii ka mahad celinaynaa waa dareen laga rabo qof kasta oo soomaaliya inuu muujiyo waa wax qof kasta u baahanayo ambalaasta waxaa weeye qof qarax ku dhaca kaliya uma baahnayo qof kasta oo ama hooyada uurka leh ilmaha shumaaya qof kasta oo caafimaad darre hayso ayaa u baahan marka waxaan runtii baaqa aan jiidana waxay tahay inuu qof walba oo soomaaliya inuu ka qayb qaato barnaamijkan dhinaca kaleeto waa in guri kasta ama qof kasta u diyaargarooba ama gurigiisa u yaallo emergency kit oo haddii qofka midiir ay sarto dhii ka yimaado aan la dhihin isbitaal loola cararo waa inuu qofku isxalli karo marka runtii idinkana waa idinkaga mahad celinayaa wasaaraddana waa u mahad celinayaa staafka aamin ambalansana sidoo kalete aad iyaan ugu mahad celinayaa